للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون waxaan ku dhex jirnay fi suurati alxashri waxaan ka hadlaynay fayga oo ah xoolaha allah subxaanahu wa tacaala uu rasuulkiisa u soo celiyo gaaladana laga helo ayadoon wax dagaalahoo dhacay aynan jirin faygaas dadka iska leh ayaanu ka hadlaynay xoolahaas dadka iska leh waan soo aragnay falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama wlmasaakiini wabni sabiil intaas baa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim lilfuqaraai fuqaradii dadkii fuqarada ahaa ayuu u sugnaaday feygii oo marka lilfuqaraa'idani waxaan ka bedelanaynaa walidilqurbaa iyo wixii lagu cadfay baan ka bedelanaynaa feygii dadkaasuu u sugnaaday lilfuqaraa'i buu u sugnaaday dadkii fuqarada ahaa oo almuhaajiriina soo hijroodayo beledkoodii iyo diyaartoodii ka soo baxay alladiina muhaajiriintii ukhrijuu la soo saaray min diyaarihim guryahoodii laga soo saaray oo mushrikiintu ay soo saareen ayna guryahooda uga cayriyeen maxaa allah u rumayseen maxaad mu'miniin u noqoteen darteed looga soo saaray min diyaarihim guryahoodii laga soo saaray wa amwaalihim xoolahoodiina laga soo saaray diyaartoodii iyo wixii tijaaro iyo ganacsi iyo wax walba xoolo ay lahaayeen ilaahay dartii uga soo tegey yabtaquuna ayagoo doonayo oo dalbayo fadlan dheeraadsiin oo min allaahi alla xaggii ka ahaatay fadli alla ayagoo dalbayo iyo waridwaanan raadi ahaansho oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay weeyaan wayansuruuna allaaha kuwaasoo wayansuruuna allaaha allaah u gargaarayo wa rasuulahu rasuulkiisana u gargaarayo allah waxay uga gargaarayaan diintiisabay maaragtay u gargaarayaan rasuulkii uu soo diray bay u gargaareen marka kaanna ilaahay dad u gargaaray oo kale baa laga dhigay ulaa'ika dadkaas tilmaamahaas wan wanaagsan leh guryahoodii dulmiga looga soo saaray iyo xoolahoodii ayaguna ka soo baxeen ayagoo ilaahay ridihiisa doonayo iyo fadli ilaahay iyo diinta allah iyo rasuulkiisa u nusreeya dadka sifaadkaa tilmaamaha wanaagsan leh hum ayaga assaadiquuna kuwa runta sheegay iimaankooda fii qowlihim ay yidhaahdeen aamanaa billaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisaan rumaynay kuwa ku run sheegay waa ayaga weeyaan marka aayaddan iyo aayadaha ka dambeeyo dadka fayga iska leh ayuu rabbi kaga warramay subxaanahu wa tacaala arrinkaa inuu sidaa yahayna alimaamu albaqawi tafsiirkiisa oo macaalimu tanziil la yidhaahdaa wuxuu leeyahay uma bayana man lahu alxaqu fi lfay allah wuxuu caddeeyey dadka fayga xaqa ku leh yeyihiin markaasuu lilfuqaraa'i daasoo fasiraya weeyaan وكذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره أسقنا وحوليه يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء الله أسقوا عدينا يوم تبكي فقراء أها أي متيستي مال كفية أي ربي وحولي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم مر كفية أيها أسكره فقراء ولذلك أي ماركتي نبي الله محمد ayaga siiyey bari nadiir yuhuudda xoolihii laga helay muhaajiriintii ayuu nabiga siiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh muhaajiriinta marka waxaa la yidhaahdaa waa aladiina tarakuu diyaarahum wa amwaalahum wa ahaaliihim siduu ilaahayba noogu sheegay maalkoodii yacni beledkoodii ahalkoogii kulli way ka soo hijroodeen dhulkay yiqiineen waxayna u soo baxeen keliya ibtiqaa'a mardaati illaahi caza wajal wa nusrata diinihi allah ridihiisa doonisteeda iyo diinka ilaahay oo loo gargaaro waxaan ahayn u soo kaceen ma jiro weeyaan kuwaasna waa kuwa dulmiga lagu soo saaray oo kufaaru quraysh ay maka ka soo saareen ayagoo dembi ay galeen aynan jirin keliya maxaad ilaahay u rumayseen keliya guryahooda looga soo saaray weeyaan lilfuqaraa'i kuwii fuqarada ahaabuu fayga u sugnaaday oo aan xoolaha lahayn almuhaajiriina haddana soo hijroodoo ka soo tegey guryahoodii iyo waddankoodii iyo dadkoodii ka soo tegay iyo maalkoodii alladiina kuwii buu faygu u sugnaaday muhaajiriintii ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahooda laga soo saaray wa amwaalihim xoolahoodiina laga soo saaroo laga soo cayriyey ahalkoodana laga soo saaray maxay u soo hijroodeen yabtaquuna ayagoo dalbayo fadlan min allaahi fadli ayagoo dalbayo ilaahay ziyaado iyo dheeraad inuu siiyo khayr inuu siiyo ayagoo dalbayo wa ridwaanan raadi ahaansho oo min allaahi alla xaggii ka ahaatay ay dalbayaan fadlan min allaah wa ridwaana ridaha ilaahay bay dalbayaan wayansuruuna allaaha allah u gargaarayo wa rasuulahu rasuulkiisana u gargaarayo ulaa'ika kuwaas almuttasifuuna bihadihi sifaati alxamiida sifaadkaa wan wanaagsan dadka ku sifoobay oo ku tilmaaman hum ayaga asaadiquuna kuwa runta sheegay markay yidhaahdeen mu'miniin baan nahay iimaankooda ka run sheegay waa ayaga wey waa dadka iimaankooda uu kaamilka yahay kuwaasuu rabbi ku tilmaamay marka waa muhaajiriintii inay faygi leeyihiin naloo sheegay uma haddana ilaahay uu ammaanay oo ammaantaa wanaagsan rabbi uu ku ammaanay inay saadiqiin yihiin والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون والذين واسمها موصول ومبتديسنينا خبر كيدنا جملة يحبون من هاجر إليهم أيان كدقين والذين مؤمنين تي تبوأوا دقي الدار دارتي أو مدينة أهي دقي والإيمان إيمان كان دقي من قبلهم أي من قبل هجرة المهاجرين مهاجرين تأنتين المككس وهجرون كهر مؤمنين أها وإيمان كدقي كواسي يحبون وحي جعليهين من هاجر إليه من ضب جعليهين هاجر سو هجروذي إليهم أيبو سو هجروذي وودن كوذي سو آذي كواسي جعليهين ولا يجدون من هلان تدكاس وأنصار تلوجينه ما هلان في صدورهم لابهو ذا دحذيذا حاجة وحبئة كما أركان يعني wax ciriiriya kama dareemaan walaalahooga u soo hijrooday wax dhib ah u arkaan ma jirto bal waa jecel yihiin walaa yijiduuna ma helaan fii suduurihim laabahooda xaajatan ciriiri kama helaan iyo dhibaato yani masa xaajatin wey xaajo iyo dhibaato kama helaan mimaa shaygii uutuu ay uutu lmuhaajiriina uutiya almuhaajiruun muhaajiriinta wixii la siiyey marna dhib kama dareemaan raali bay ku yihiin waxa alla wixii nabigeena uu dooray bani nadiir xoolihii laga helay muhaajiriinta in la siiyo bay raadi ka yihiin weeyaan wayu'thiruuna inta waxa dheer wayu'thiruuna way dooraan ala anfusihim naftooda bay ka dooraan yaani walaalahood bay u dooraan waxa ayagu naftooda jeclay bay walaalahood ku hormariyaan horte horte naftooda ka hormariyaan walow kaana haba ahaado bihim ayaga mid ay ku sugan tahay khasaasatun baahi ay ku sugan tahay gaajo haba u baahnaadeen shaygan ayagoo jecel oo naftoodu ay rabto bay walaalahood siiyaan u dooraan weeyaan waman yuuqashu xanafsihi waman axadkii yuuqa laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhiiltinimadeeda qofka laga ilaaliyaa dadka ilaahay uu ka dhowro bukhliga maxaa yeelay nafta bukhli baa lagu abuuray ilaahay qofku ka dhowro ka ilaaliya ulaaika fa ulaaika kuwaasi hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanay ah weeye falaxa dadka haysto falax fi dunya wal aakhirah wa dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala nafta shahihnimadeeda iyo bukhligeeda laga ilaaliyo weeye ayadana markii muhaajiriintii amaantoodii rabbi uu noo soo sheegay ayaa ansaartiin ilaahay amaanaya dadkii dhulkooda loo soo hijrooday oo mu'miniintu ay u yimaadeen ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ammaanta u soo jeedinay waxaa la yidhi dadkii madiina deganaa lianna addaara waxaa loo jeedaa waa almuraadu biddaar wa almadiina wey madiina bay deganaayeen waa qabiiladii qabaa'ilkii soo dhoweeyey saxaabada iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo awsii khasraj la odhan jiray nebigeennana al ansaar oo u bixiyey dadkii u gargaaray rasuulka ilaahay iyo diinka u gargaaray ahaa dadkaas ayaa loo jeedaa madiina bay deganaayeen weeyaan iimaankiina inay degeen baa laga dhigay laanna lafdiga attabawu la yidhaahdo asal ahaan waxa weeye inamaa yakuunu lilmakaani baa la yidhahda shayga tabawua marka la yidhaahdo tabawua waa dhulka loo isticmaala degitaana loo isticmaala laakiin hadda waxaa loo isticmaalay iimaankii baa loo isticmaalay iyadoo daartii lagu cadfayo iimaankiiba waxaa laga dhigay shay maxsuus ah oo daata ah baynamaa uu macno yahay waa shay macnaah la taaban karaynin wey haddana iimaankii inay degeen ayuu rabbi ka dhigay sababtu waxa weeye waa litamakkunihim filiimaani baa loo jeedaa iimaanka ay ka run sheegeen oy makansadeen baa laga dhigi dad degay meeshii iimaanka laftiisa dad daar ka dhigtay baa ilaahay uu ka dhigaya subxaanahu wa tacaala weeyaan marka dadkaas waxa weeyaan waa dad jecel dadka u soo hijroodo waa dad aan wax xasaasiyaad ah marna ka qabin dadka mu'miniinta walaalahood ah bal waxa weeye wixii la siiyo oo muhaajiriintii la siiyo raalli bay ka yihiin waa soo marna markaan ka hadlaynay maaragtay qisada bani nadiir maalkii markii la helay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi labada arrimood buu dooransiiyey ansaar wuxuu yidhi in sida aad walaalihii shalay ula qaybsateen xoolaha sidiinni aad ahaataan maalkan bani nadiir laga helayna aan idiin qaybiyo oo idinkana aad wadaagtaan iyo in xoolihiinna faraha idinkaga qaadaan muhaajiriintii iyo guryihiinnii oo halkaa inta dejinna xoolaha la siiyo maxay ugu jawaabeen guryahaasna sidii rasuulka ilaahay oo xaggana deji kuweennana siday noola qaybsan jireen ha noola qaybsadaan waa dad sidaas ah weeyaan marka wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waaba ayaga xataa waa u baahan yihiin haddana walaalahood bay u dooraan weeyaan saasuu rabbi leeyahy waaladiina mu'miniintii ansaartii baa loo jeeda tabawa'uu degay addaara daartii degay oo madiine ah waaliimaana marka in layskaga cadfo oo waliimaana degayna la yidhaahdo iimaankii tamakunay macnahaas wuu jiraa waxay kaloo culammadu ku icraabaan wal iimaanadan ku nasbiyaan ficil maxduufoo meesha ka go'anna waa ku kordhigaan oo waxay leeyihin wactaqadu liimaan ama waakhlasu liimaan iimaankoodii saafi yeelay ama iimaankii ictiqaadiyey oo kale ficilka meesha ka go'an bay ku nasbinayaan loo soo qadarto weeyaan min qablihim marka min qablihimta waxa weeye waxaa loo jeedaa mudaaf in loo soo qadaro wey min qablihim marka la leeyahay macnaheedu ma aha iimaanka ayay muhaajiriinta uga horreeyeen ma aha muhaajiriintii ree maka iyo ansaarto ree madiina iimaanka waxaa ku horreeyey ree maka ku horreeyey maxaa yeele nebiga maka laga soo diray calayhi salaatu wasalaam ayagaana rumiyey laakiin min qablihimtan mudaafay mufasiriinta usoo qadaraana waxaa la yidhaahda min qabli hijrati lmuhaajiriin intaynan muhaajiriintu soo hijroonin iyo nebiga uusan soo hijroonin ka hor bay mu'miniin ahaayeen waana runo nebigoo maka joogo ayay ansaar u tageen markaasay beeco la galeen oy rumeeyeen maka ay ku soo rumeeyeen beecat alcaqaba aluulaa wa beecat alcaqaba athaaniya labadaba way la galeen heshiis bay la galeen laba jeer ilaa markii dambe nebigana uu soo hijrooday oo uu soo aaday meesha la yidhaahdo madiina yacni maaragtay saasaa loo jeeda marka intaynan soo hijroonin ka hor ayay muminiin ahaayeen saasaa loo jeeda wladiina muminiintii tabawa'uu degay addaara madiine degay wliimaana wactaqadu liimaana iimaankana ictiqaadiyey ama saafi yeelay iimaankooda min qablihim ay min qabli hijrati lmuhaajiriin muhaajiriinta intaynan soo hijroonin ka hor yuxibuuna muminiintaas way jecel yihiin man haajara ilayhim man dad bay jecel yihiin haajara soo hijroodo ilayhim ayaga u soo hijroodo dhulkooda soo aado ayay jecel yihiin weeyaan yuxibbuuna man haajara ilayhim marka waxa weeye saxaabada ridwaanullaahi calayhim qolada la yidhaahdo weliba almuhaajiruun oo soo hijroodeen sida imaamu axmed iyo tirmidi ay warinayaan xadiis sanadkiisu oo saxiix yahay xadiis anas ibnu maalik radi allahu canhu wuxuu yidhi muhaajiriinta ayaa nebiga waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah maa ra'aynaa mila qawmin qadimnaa calayhim axsana muwaasaatin fii qaliilin walaa axsana badlan fii kaiirin waxay yidhi rasuulka ilaahayow ma aanan arag dadkan u nimidoo kaleeto wax lamida ma aanan arag bay yidhahdeen oo ansaarta ay ku jeedaan maxaa yeelay waxaa weeye intooda yarta ah xoolaha yarkay haystaan walaalahooda muslimiinta bay maaragtay ku xiriiriyaan hadday wax badan haystaanna wax badan bay bixiyaan kii wax badan haystana walaalahood muhaajiriinta xoolo badan buu siiyaa kii wax yar haystana inta yartaa buu ku xidhiiriyaa walaalkii weeyaan markaase waxay yidhaahdeen laqad kafawna almu'anata wax alla wixii takaaliif ahaa annaga maaragtay iyo masaariifteenna wixii oo dhan way naga kaafiyeen ayagaana siiyey wa ashrakuuna fi lmahnay beerahoodiina waa nala wadaageen oo way nala wadaajiyeen timirtii iyo wixii u bixi jiray ayay la wadaajiyeen xataa laqad khashiina an yadhabuu biljri kullihi ilaa aan ka baqno ajarkeennao dhan inay ayagu qaataan acmaasha aan samaysanno o dhan ajrigeeda inay qaataan aanu ka baqno markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa maa anaytum calayhim wa dacawtum allaha lahum ajrigiinna ma wada qaadanayaan inta aad ammaanaysaanood khayr ku sheegaysaan walaalihiin inta aad u ducaynaysaanood dacada ayagana aad u ducaynaysaan ajrigiinna ayaguna ajrigooday leeyihiin idinkana kiinaa leedihiin sidaas bay marka ahaayeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim yuxibuuna man haajara ilayhim ولا يجدون مهلان مهليان في صدورهم لا بهوغ دحديدنا حاجة يعني أثر حاجة أما مس حاجة عرير لباطو كما هلا قلوبتونا مما أوتوا وحي مهاجرين تلصيه وحبك كما قبان بل راضي بكيهين مارتي إن ولا لهودنا لصيه حولها بل نظير لغا هلي كودنا للو ذاقو راضي بكيهين ويا مركاسه ربي سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون ويدوران على أنفسهم نفتوذا أي دشيذا كدوران يعني وحي نفتوذا جعلين bay walaalahood siiyaan oy u dooraan walow kaana haba ahaado bihim ayaga miduu ku sugan yahay khasaasatu baahi iyo gaajo miduu ku sugan tahay iyo xaajo haba ahaatee walaalahood bay ku hormariyaan weeyaan iisaarka asal ahaan xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa waa taqdiimu alghayri cala annafsi fii xuduudi اdunyaa ragbatan fii xuduudi alaakhira yacni waxa weeye naftaada inaad dad kale ka hormariso adduunyada waxyaalaha laga helo wax adduunyada ah inaa naftaada walaalaha kaga hormariso adiga oo raqbatan fi xuduudi fi xuduud al-aakhirah adoo aakhira yaani ajrigeedii dalbayo inaad wixii adduunka walaalka ku hormariso ayaa la yiraahdaa weeyaan marka tiraada aasar aatartuhu bikada aatartuhu bikada badi waxaasan u dooray hebel ida khassastahu bihi hadii aad ku gooniyeesho ayaa loo jeedaa weeyaan خصاصتنا أصل وحال إلى هذا الخصاصة والحاجة والفقر بالإلهة باهدة لوجيدة الحاجة والفقر بالإلهة مركا ويؤثرون على أنفسهم نفتو ذي كالدورة ولو كان بهم خصاصة باهبة حكسقناته هبا أباحنا ذاني ولا لفت ذي الدوران ويا سلاسنا لقن كالصحابة رضوان الله عليهم سلاس بو أها سيسكو جعلايين ولا لفت مسلم كاقفوقك كالسوقون حريسان جري سلاس بي مارت أحيدوه waxay culimada soo guuriyaan yaani afarka ah sida ay saxaabada iskugu doori jireen ghazwatu yarmouk markii dagaalka yarmouk la dhigi jiray ay ka qayb galeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim yaa jeeshkii cikrima oo watay yaa cikrimo iyo rag badan ayaa la dhaawacay dhaawac bay dadkii la dagaalamayeen ayaa maaragta dhaawacay sakaraad wey markaasay waxay heleen wax yaroo biyaa xoogaa yaroo biyo ay heleen markaas mid la siiyay ayaga kamida oo la yiri biyahan cab markaas uu may walaalkiiba iga horeeyay siibuu yiri sakaraadka iga sii xigo kii labaad baa la siiyay kii labaad markii loo geeyay wuxuu yiri may ninka kale walaalkay hala siiyo isaga iga daran markii kii saddexaad la geeyay oo asna oo wareejin lahaa saddexdoodiba ayagoon biyihii cabin ayay nafti ka baxday ay wada dhinteen weeyaan marka iithaarka oo walaal saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sidaas bay ahaayeen wax iskugu doori jireen weeyaan waxa kamida waxyaalaha iithaarka saxaabada ridwaanullaahi calayhim yaani maarata kamidii waxa weeye xadiiska imaam al-bukhari imaam muslim ay warinayaan wa xadiis tirmidhi an-nasa'i xadiis abi hurayra aymadaas oo dhan ay soo saareen wuxuu leeyahay abu hurayra nin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi yaa rasuul allah asaabani aljahdu dhib iyo faqri baa i asiibay wax maaragtay aan haysta lama arka buu waa baahana markaasuu fa arsala nabiy sallallahu alayhi wasallam ila nisaihi xaasaskiisiba u diray war hadii wax la hayo bal waxa loo raadsan ninkaan dhibaataysan markaasuu wuu tagay falam yajid cindahunna shaya nabiga markuu xaasaskiisii guryahoodii tagay wax gurigiisa ayaa laba lama arko wuu soo waayay markaasuu wuxuu ku yidhi saxaabadiisu inta u yimid ayuu wuxuu ku yidhi ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله يعني يا إلهي أنا حريستا وما أنت هتعاون منك هنقى مرتسوره إلا سوء يمد حاجة أشيكتي دباتة أشيكتي نبي قنا قريه سحبه ولا قواي يا ما أنت إلهي قف أنا حريستا منك هنقى مرتقى وايبوي من أنصارتك كم إذا أيا وحي أنا يا رسول الله أنا مرتقى ذي يبوي وقاذي قريه سبه لتقي reerkii markuu tagay buu xaaskiisii la hadlay wuxuu yidhi hada dayfu rasuulillahi sal allahu calay wasalam laa tadakhiriihi shaya kan waa martidii nebiga calayhi salaatu wasalaami waxba ha ka kaydsanin maanta waxaa hayse bannaanka soo dhig martidii nebiga wey calayhi salaatu wasalaam markaasi gabadha waxay ku tiri wallaahi waxba ma haysta bay tiri ilaa carruurta yararka caawa waxay cuni lahaayeen mooye wax kale ma hayo wax kale aan haya ma laha markaas uu hadal u soo jeediyay wuxuu ku yiri waxaad samaysaa buu yiri ilmaha yarirka seexbu yiri caawa ayaga waxba cunin ha hurda sawsa sabaysa seexi markii aad seexiso misbaaxda ama faynuusta ama nalka noo shidani faynuustaasna dami wixii aa haysay oo adiga kuu diyaarsan noo keen aniga asaga dad wax cunayaan iska dhigay la cunayaan iska dhigay noo keen caawana kulligeen anaga cideena saan u dhannahay gaajo aynu ku seexanno si ninka martida oo caaw u quuto sidii bay marka yeeleen haweentii cuntadii bay soo karisay markii ay soo karisay waxay maaragtay raashinkiiba u keentay faynuustii iyo naftiinkiina waa la damiyey sidii qof la cunaya buu iska dhigay waxna ma uusan taabanin ninkiina habeenkii sidaasoo ku marti sooren xogaaga yarka carruurta u yiillay baa isaga la siiyey subaxii markii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam tegey ninkii uu u tegey ayuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad cajiba allahu caza wajal ow daxika allahu caza wajalla min fulaanin wa fulaana allah subxaana wa tacaala wuxuu la yaabay ama maaragta uu la qoslay ku qoslay ilaahay subxaana wa tacaala heble iyo hebel xala wixii ay sameeyeen heble iyo hebel waxay sameeyeen ayuu ilaahay la yaabay subxaana wa tacaala wanaagga ay qabteen ama uu ku qoslay labadaba waa la yidhaahdaa riwaayada imaam muslim way magacaabaysaa ninka ansaariga waa abu talxa wey asagii xaaskiisa weeyaan abu talxa ayaa wuxuu leeyahay arrintaas habeenkaa ninka sameeyey waa asaga weeyaan marka ayagoo baahi hayso oo gaajaysan ayay walaalahooda maaragtay muslimiinta ay naftooda u dooraan weeyaan waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun waman yuuqa axadkii laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhiiltinimadeeda laga ilaaliya fa ulaa'ika kuwaas hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanay oo falaaxa guusha adduuniya aakhare helay weeyaan marka shuxiga yacni asal ahaan waxaa la yidhaha ashuxu waa albuklu maca alxirsi baa la yidhahdaa qofka isagoo bakhiila ayuu bakhiilnimadana ku daran yahay bakhiilnimada teeda daran ayaa shuxiga loo jeedaa weeyaan marka waxay dhahaan maaragtay culammadu waxay yidhaahdaan bukliga oo bakhiiltinimada iyo shuxiga shuxiga daran bay dhahaan ashuxu ashaddu min albukli bay dhahaan shaxiixnimada ayaa bakhiiltinimada ka sii daran bay leeyihiin walidaalika taawuus ibnu kaysaan wuxuu odhan jiray raximahullahu albukli markuu tacriifinayo albuklu an yabkhala alinsaanu bima fii yadihi bukli waxaa la yidhaahdaa waxa adiga aad haysato gacantaada ku jiro oo aad ku bakhiishoodan bixinin ayaa la yidhaahdaa washuxu shuxigana waxaa la yidhahdaa buu yidhi an yashuxa bima fii aydi nnaas dadka kale gacantooda waxa ku jiro in la bixiyo inuu diido yacani dadka kale inay wax bixiyaan baa dhibayso qofkaasi waa shaxiixa weeyaan marka axadka laga ilaaliya arrintaasi waxa weeyaan yacni qofkaasi waa qof guulaystay wey ولذلك أي أيوه النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد إمام البخاري حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أي وحو أرنجري رسولك عليه الصلاة والسلام إياكم والظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظلمك اسكجر اسكإلى علي خلقك إلهي على ظلمين محايا لظلمك ومقديال ما لنت قيامها أول مركاسر واتقوا الشحة shuxiga bakhiiltinimadan iska ilaaliya fa ina ashuxa ahlaka man kaana qablakum bakhiiltinimadu dadka idinka horreeyey bay halaagtay xamalahum calaa an yasfikuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum yacni bakhiiltinimada meeshay ka gaareen waxyaalahay ku halaagsameen waxa weeye shuxigiibaa iyo bakhiiltinimadiiba waxay ku xambaartay inay dhiiggooda daadiyaan oo ay waxyaalihii muxaramka ka ahaa ay xalaalaystaan yacni taasaa gaarsiiyey qof qof kale wax u ogol kuma jiro sidaa darteed buu mid walbaba wuxuu leeyahy uusan hebel wax noqonin sidaasay marka waxay gaarsiinaysaa inay dagaalamaan markay dagaalamaan oo dhiiggooda daadiyaanna markay wax isku diidaan oo mid mid wax u ogol la waayo dhiiggoodii markay daadiyaanna kabacdi maxaarimtoodii ay bannaystaan maalkii ay qaataan xaaraamta ka ahaa dhiig xaaraam ka ah ay daadiyaan yacni maaragtay maxaa la yidhahdaa cirdigii xaaraamta ka ah ay ku xadgudbaan oo dumarkii intihaag ay ku sameeyaan waxaasoo dhanba shuxiga ayaa keena weeyaan marka waman yuuqa shuxa nafsihi qofka laga ilaaliyo naftiisa bakhiiltinimadeeda fa ulaa'ika dadkaasi hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanay ah weeyaan marka fa ulaa'ikadaana tusinayso mantu inay tahay xagga lafdiga waa ka mufrad laakiin waa jamac ahaan wey waman yuuqa shuxa nafsihi cidii laga ilaaliyo qof dadka laga ilaaliyo naftiisa bukhiltinimadeeda fa ulaaika kuwaas humul muflixuuna kuwa liibaanay wey marka shuxigu maalka kaliya ma noqdo maalka kaliya lagu bakhiila ma aha maalka waa soo gelaya lagu bakhiilo yacni cilmiga oo lagu bakhiilo waa soo gelayaa waxaa ka mida ra'yiga oo qofka aad walaalka muslimka siin lahayd iyo talada wanaagsanoo aad ku bakhiisho nasiixadii iyo taladii wanaagsanadii nasiixada aad kala bakiisho oodan u sheegin waa waxaasoo dhanba waa soo wada gelayaan weyaan marka qofkii laga ilaaliyo maalkiisa inuu ku bakiilo yacni inuu ku bakiilo cilmigiisa inuu ra'yigiisa ku bakiilo inuu nasaaxadii iyo maaragtay waanadii uu ku bakiilo qofka laga ilaaliyo waa qof guulaystay weeyaan saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين كوي يعني والذين ذا اسم قام موصول والذين تبوؤوا دار ذا كعطفين والذين كوي ويدتك مؤمنين تعال أما والذين كوي جاءوا يمدوي من بعدهم مهاجرين تأي أنصار تقداش وذي دتكي يمد يقولون وحي أرانيا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ساس إليه يعني ددك كدن بيو الأنصار والمهاجرون لبدا آيادو ظهره با أنصارتي مهاجرين تلقوا أمان آيادو ظهره للفقراء مهاجرين تا والذين تبوؤوا دارنا أنصارتي با لقوا أمان حد وحال أمانيا وصفو ونكسل لو شاقي ددك أيغو وناك كرع أيو قداشو ذي يمد إلى قيام ساعة ilaa adduunka uu ka dhammaado dadka gadaashooda yimaado sifada laga doonaya inay ku sifoobaan ayuu rabbi noo sheegay waaladiina kuwii jaa'uu yimid min bacdihim muhaajiriinta iyo ansaarta gadaashooda yimid yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow ikfir lanaa annaga noo dhaaf dunuubteennii dembigaan leenaha rabbiga noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalahayna u dhaaf walaalahayana u dhaaf aladiina walaalaheenni sabaquunaa naga hormaray biliimaani iimaanka nagala hormaray dadka iimaanka nooga horreeyey oo walaalaheenna u dhaaf rabbiyow waa alansaar walmuhaajiruuna u ducaynayaan weyaan walaa tajcal allahayow ha yeelin fii quluubinaa annaga laabaheenna dhexdeeda dhexdooda ha yeelin hillan xiqdi ha yeelin quluubteenna dhexdeeda rabbiyow hilli iyo xiqdi ha yeelin weeyaan ha u yeelin liladiina dadkii aamanuu allah rumeeyo mu'miniinta ahaa hilli iyo xiqdi iyo xasadnimo quluubteenna ha u gelinin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow innaka adiga ra'uufun ra'uufun alla turid badan baa tahay raxiimun haddana naxariis badane ilaahayow qalbigeenna waxaas ha yeelin ayay dadkaas ilaahay ku baryaan subxaana wa tacaala marka dadkan waa qolada saddexaad oo allah subxaana wa tacaala markuu ansaar iyo muhaajiriin ka hadlay dabadeed wasfigooda uu rabbi ka sheekaynaya waxa looga baahan yahay inay la yimaadaanna la kugu sheegayo dadka ka dambeeya saxaabada alansaar walmuhaajiruun zaman kastaba ha joogaane waxaa la rabaa wanaagga inay ku raacaan waxaa la rabaa inay u duceeyaan waxaa la rabaa dadka muslimiinta inaysan marna qalbigooda xasadnimo aynan u gelinin ayaa la rabaa iyo xiqdi aysan u gelinin bal inay u duceeyaan baa la rabaa wey sidaas hadalkaa sifadaasay leeyihiin sifadaas wanaagsan ayay leeyihiin weeyaan marka aayaddan yacni waxa weeyaan sida imaamu axmed raximahullahu uu warinaayo kitaabkiisa musnadka uu ku warinaayo kadalika abu daawuud fii sunanihi uu ku warinaayo xadiidu anas ibni malik radia allahu canhu wuxuu leeyahay anas kunaa juluusan maca rasuuli illaahi sal allahu caleyh waali wasalam nebigaanu la fadhinnay buu yidhi maalin maalmaha ka mida ayaan nebiga la joognay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaase wuxuu yidhi rasuulka annagoo la fadhinno yatlucu calaykum alaana rajulun min ahli iljanna waxaa idinku soo bixi doonoo aad arki doontaan nin dadka ahlujannaha ka mida baad arki doontaan markaasuu anas wuxuu yidhi faalaca rajulu min alansaari tandifu lixyatuhu min wuduu'ihi waxaa soo baxay nin oo ansaarta ka mid ah oo garkiisa weysadii uu meeshuu soo weyse qaatay garkii weysadii ay ka da'ayso ayaa soo baxay buu yidhi waqad tacallaqa naclayhi biyadihi shimaal asagoo gacantiisa bidixdaana kabihiisa ku wato garkiisana ay weysadii ka da'ayso ayuu ninkaasi soo baxay saxaabadii way fiiriyeen way arkeen markaasuu anas wuxuu yidhi falamma kaana alhad maalinkii labaad barito oo kale markaanu joogno ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala mila dalika sidii oo kaleu yidhi oo ah yatlucu calaykum alaana rajulu min ahli ljanna nin ahlu jannaha ka mida baa idinku soo bixi doona buu yidhi markaasuu anas wuxuu yidhi isla ninkii laftiisii faalaca dalika arajulu yani ninkii laftiisii ayaa sidii xaaladii uu ahaayo haddana ku soo baxay ay arkeen saxaabadii mar saddexaad maalinkii saddexaad buu nebigu sidoo kale yidhi isla ninkiiba maalintii saddexaadna soo baxay weeyaan markuu intaa saddex jeer ay arkeen ayaa cabdullaahi ibni camar bni alcaas radia allaahu canhumaa ayaa wuxuu ninkiibuu dabagalay markuu nebiga majliska ka istaagay ninkiibuu raacayoo maaragtay uu dabagalay ninkii markuu la hadlay ayuu wuxuu ku yidhi innii laaxaytu abii faaqsamtu anlaa adkhula calayhi alaaa aabbahay baan xoogaa wax isku qabannay marka waan dhaartay cabdulahi bni camar baa dhahaya inaanan aabbahay marna aanan u tegin oo saddex habeen aanan la seexanin gurigiisa tegin baan ku dhaartay marka mar hadday sidaa tahay fain ra'ayta an tu'wiinii ilayka xataa tamdiya facalta yacni haddii aad aragto ay suuragal kuu tahay inaan adiga gurigaada kula dego ood isoo dhowayso saddexdaa maalmood intay ka dhammaanayso inaad ii samayso haddaad samayso waa fiicnaan lahayd weeye saddexdaa maalmood aan kula joogo maadaama aan dhaartay inaanan guriga aabbahay la tegin waa iga aqbala buu yidhi hayahu yidhi anas ibni maalik wuxuu yidhi cabdulaahi ibni camar ibni caas ayaa iiga sheekeeyey inuu ninkii saddex habeen la jiifay saddex habeen buu la seexday buu yidhi wuxuu raadinaya marka cabdulaahi ibni camar sababta ninkan jannada ilaahay oo ugu yacni camalka uu ku gaaro rabbi ku siiyey inuu arko oo markaa uu ku dayda buu rabaa camalkaasoo kale uu samayso oo jannada u helo ayuu raadinayaa marka saddex habeen markuu la joogay falam yarahu yaquumu min alleyli shaya ninkii wuxuu arkay oo aan habeenkiiba xataa salaatuleyl u kacaynin iyo witri midna aanan u kacaynin buu arkay laakiin wuxuu yidhi waxaan ku arkay markuu hurdada ou maaragtay isgadinayo waxa weeye oo firaashkiisa dhinac uu jiifa mooye dhinaca kale oo isku gadinayo ayuu dakara allaha wakabara ilaahay buu xusaa markaasuu allahu akbar yidhaahdaa ilaa salaada fajar ka dhalato habeenkii o dhamma soo kacayo salaada subaxii markii waaga uu baryo ayuu salaada aadaabu yidhi marka wax kaloo aan ka maqlay ilaa arrintaas mooye ma jirta buu yidhi intaas un baan ka maqlay buu yidhi markii saddexdii maalmood ay dhammaatay oo ninkiina aniga aan camalkiisiiba xaqiro er war ninkan wuxuu sameeyaba maba lehba muxuu jannada ku mutaystayba ila yaraaday camalkiisii ayaan markii dambe la hadlay buu yidhi markaasaan waxaan ku yidhi oo yidhi niyahow aniga aabbahay wax caraaho noo dhexaysa ma aynan jirin kamana soo hijroonin laakiin nebigoo sidaa leh ayaan maqlay saddex jeer nin ahlu janno ah baa idinku soo bixi doono oo adiga aa saddexdii jeerba soo baxday baan arkay buu yidhi marka waxaan jeclaystay inaan camalkaaga fiiriyo waxa uu yahay si aan kuugu daydo anna aan jannada u helo darteed baan u imid buu yidhi kumana arag adoo camal khayr loo tiro badan samaynaya kuma arka buu yidhi kuguma arag marka maxaad ku gaartay arrintan bal ii sheeg buu yidhi ila nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa arrinkan jannadaa maxaad ku gaartay ii sheeg markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii maa huwa ilaa maa ra'ayta camal weynoo aan samaysta ma jirto intaas aad igu aragtay mooye camal kaleba malihi buu yidhi taa un weeye camalkayga weyan waa iskaga tegey buu yidhi marka markaan dhaqaaqay buu ii yeerou yidhi kaalay buu yidhi markaasuu hadalkii ku celiyou yidhi maa huwa ilaa maa ra'ayta hayra annii laa ajidu fii nafsii liaxadin min almuslimiina hisha walaa axsidu axadan calaa khayrin actaahu allahu iyaah yacni wuxuu yidhi intaad igu aragtay un weeyaan laakiin wuxuu yidhi aniga weligay dad muslimiina qof muslima weligay qish kuma samayninu ma khiyaanin buu yidhi weligay qof muslimana khayr ilaahay ou siiye kuma xastin muxuu ilaahay u siiye waxaan waa xasadnimaan marna qalbigayga ma aysan gelin buu yidhi marka cabdulahi bni camar marka wuxuu yidhi durbadiibuu u gartay wuxuu yidhi haada aladii balagat bika buu yidhi taa weye marka darajada aad ku gaartay jannada ayadaa ku gaarsiisay buu yidhi maarata markaasuu yidhi wahiya alatii laa tutaaq waa midda aan la awoodi karaynin oo dadka suxiga iyo xasadnimada iyo xiqdiga waa iskaga buuxdaa qalbigooda waa ka buuxdaa waa wax dad yar ay heli karaan weeyaan marka xadiidka sanadkiisuna waa maarata waa sanad saxiixa weeyaan marka xiqdi qofka muslimkaa qalbiga uma geliyaan saasuu maaragtay yani xadiidkaas uu kutusaya waxyaalaha jannada lagu helo inuu ka mid yahay inaadan qof muslima qalbigaada u gelinin bal muslimiinta dhan inaad jeclaato u ducayso oo khayrka aad ugu ducayso baa la doonaya ibnu marduya wuxuu warinaya can ibni cumar cabdulaahi bni cumarba wuxuu ka warinayaa nin oo muhaajiriinta wax ka sheegaayo ansaarta wax ka sheegaayo ayuu maqlay markaasuu u yeedhay waxaan u jeedaa cabdulaahi bni cumar ayaa wuxuu maqlay nin saxaabadii tacninaya wax ka sheegaya waa u yeedhay kaalay buu yidhi aayaddaanuu ku dul ahriyay lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim ilaa akhirkeeda markuu ku akhriyeybu wuxuu ku yidhi haaulaa'i almuhaajiruun aayaddaa lilfuqaraa'i muhaajiriintii bay ka hadashaye afa minhum anta adigu ma ka mid tahay markaasuu yidhi la ka mid maaha markaasuu mar labaad wuxuu ku dul akhriyay aayadda ka dambayso waaladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablihim ilaa akhiri alaaya uu ku dul akhriyey markaasuu wuxuu ku yidhi haaulaa'i alansaar dadkaasna waa ansaartii nabiyulaahi moxamed u gargaaray afa anta minhum miyaad ka mid tahay buu yidhi adigana markaasuu yidhi la ka mid maaha markaasuu aayaddan ahriyey wladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabana kfir lana wlikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wla tajcal fii quluubina hilla liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim aayaddaas markuu akhriyey ayuu wuxuu yidhi afa min haaulaai anta kuwan miyaad marka ka mid tahay buu yidhi dambe markaasuu yidhi arju inaan ka mid noqdaan rajaynayaa markaasuu ka diido yidhi cabdulahi bni cumar laysa min haaulaai man saba haaulaai buu ninka wax ka sheego ama caayo wax ka sheega ka mid ma ahan buu yidhi maxaa yeele aayaddu waxay tilmaamaysaa inaad dembidhaaf u weydiiso inaadan xiqdi qalbigaada u gelin inaadan afka wax xun aadan ka sheegin ayay aayaddu ka hadlaysaa wey marka ka mid ma aha ninka caayo ama wax ka sheego saxaabada ridwaanullaahi calayhim kamid noqon dadka dambe xataa kama mid noqon kara weeyaan walidalika ibnu kaiir raximah llahu wuxuu leeyahay wma axsana ma stanbata imaamu malikin min hadihi alaayati alkariima aayaddan waxau imaam maalik waxa uu kasoo kala soo dhex baxay ay maxaa ka wanaag badan wax ka wanaag badani ma jiro muxuu kala soo dhex baxay ana alraafidiya aladi yasubu saxaabata laysa lahu fi maali lfayi nasiibun licadami itisaafihi bima madaxa allahu bihi haulaai min qowlihim rabbana اkfir lana wlikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wuxuu yidhi kan raafidiga la yidhahdo alraafida waa nimankan shiicada la yidhaahdo alimaamiya alitna cashariya raafidada la yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa waa dadkan raafidada ahi ee qofka raafidigaa ayuu imaam maalik wuxuu u daliishaday oo saxaabada nebiga caayo leanna raafidada hadda nimankan eraaniyiinta iyo meel walbay laga hela raafidada yaman bay ku nool yihiin eraan bay ku nool yihiin carabaha dhan bay ku wada nool yihiin afghanistanay ku nool yihiin bakistaanay ku nool yihin meelo badanay adduunka ku nool yihiin halkanay nala joogaan nairobiyay ku nool yihiin waa ogtii masaajidkooda ku yaallo bakrod ku yaallo waa taqaanaan ashhadu anna caliya waliyullahid ay la jahraan waa gruubkaas weeyaan raafidadaas wuxuu leeyahay yacni waxa weeye oo saxaabada nebiga caydo inaysan maalka fayga waxba ku lahayn inaan waxba laga siinayn maxaa yeelay kuma aynan kuma sifoobin wixii ilaahay uu ku ammaanay dadkaas dadka fayga wax laga siinayo waa dadka dadka saxaabada iyo maaragtay alansaar walmuhaajiruun ammaano ayaa wax laga siiya weya marka kuwaan ma aynan ammaanin waa caayeen sidaa darteed fayga waxba kuma leh uu imaam maalik dhihi jiray raximahullah weya alimaamu albaqawi kitaabkiisa tafsiirka macaalim اtanziil wuxuu kusoo guurinaya wkadalika yani maaragtay imaamu muslim fii saxiixi uu kusoo guurinaya xadii aharka caaisha radi allahu canha caaisha binti abi bakrin zawji nabiyi sal allahu alay ali wasalam waxay leedahay umirtum biاlistikfaari liasxaabi muxamadi sal allahu alayh ali wasalam fasababtumuuhum samictu nabiyakum sala allahu alayh ali wasalam yaquulu laa tadhabu hadihi اlummatu xata yalcana aakhiruha awalaha yacni wuxuu leeyahay caaisha waxay tidhi caaisha waxay leedahay radi allahu canha waxaa la idin faray dadkii saxaabada ka dambeeyow inaad saxaabada istikfaar u weydiisaan oo dembidhaaf ilaahay u weydiisaan laakiin waa caydeen waa raafidadii bay ku jeedaan oo shiicadii bay ku jeedaan waad caydeen anna nabigiina waxaan ka maqlay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ummaddan inaysan dhammaanaynin oysan tegaynin ilaa yacni kuwooda dambe ay kuwoodii hore caayaan yani ay caayaan ama lacnadaan marka idinkii ka dambeeyeyba awalkiinna oo saxaabadii oo idinkugu khayr badnaa baad lacnadaysaan marka taasoo kale weyaan عائشة waxay dhihi jirtay radiyallahu anha sida ibn abi hatim uu ka warinayo umiru an yastaghfiru lahum fasabuhu waxa la amray inay istighfar u weydiiyaan wayna caayeen thumma qara'at markaas aayadan akhriso walladina jaa'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim marka waxa la rabaa dadka mu'miniinta ah oo saxaabada u horeyso inaysan marna aysan xiqdi qalbigaadii xasadnimo aysan ku gelin ina u duceysa baa laga doonayaa weeyaan walladina kuwi jaa'u yimid min ba'dihim saxaabada oo ansaar iyo muhaajiriin gadaashooda yimid yaquluuna waxay oranayaan rabbana ya rabbana rabbigeenow ighfir lana annaga noo dhaaf dunuubteenni noo dhaaf ولإخواننا ولاله ودم بالله الذين ولاله سبقونا نغا هرمري بالإيمان إيمان كنوغا هرمري كوانا إله دبغودا دخ ولا تجعل الله يهيل في قلوبنا لابهنا دحدودا غلا حقد حسد نما هيل للذين آمنوا مؤمنين تي إلهي وغل حقد هو يلن ددك مؤمنين تا قلبينا ويا ربنا يا ربنا ربينا إنك أذيك رؤوف الله تريد بدن باتاي رحيم هدرنا حريص بدن باتاي ويا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ألم تر ما أركته أيها المخاطب قف كان الله حضل يوم إلى الذين كوي ما أركته أما ألم تر ما أركته نبي الله إلى الذين كوي ما أركته نافقوا منافقوا بي ومنافقين تأها يقولون أي أرنيان لإخوانهم ولا لهودي الذين ولاله كفروا قالوبي ولالهودي كفروا قالوبي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كميد أه يهودي أهوية محيكو أرنيا لئن أخرجتم منافقين تبا هذا الكأرنس يهودي بن نظير كليه لئن أخرجتم هدين لئذن سارا ومدينة لئذن كسارا لنخرجن ونبحينا ونبحينا ونبحينا معكم إذنك اللجلكين إذن كان إذن راعينا إذن كهرمين ولا نطيع أطيع مينو أقلان مينو فيكم أي في شأنكم حالكيننا أحدا قفنا أقلان مينو أبدا وليا إنا إذن كهرنا وآنا إذن لبحين إذن كييرين لما أركوا إذن راعينا ويا وإن قتلتم هدين لإذن لدقى لمنا لننصرنكم وإن إذن قرقارينا وإن إذن قرقارينا محمد يسحق سيدك قرقارينا والله الله إلهي بردنا هذا الكا سبحانه وتعالى الله يشهد ومرخاتي كيهي إنهم منافقين تي لكاذبون كوا بين شيغا إنيه هذا الكاس كوا بين كو شيغا إنيه أي رب مرخاتي كيهي وكاس ربي لأن أخرجوا هذه لصاره يهودي ومدينة لقصاره لا يخرجون مبحيان معهم أي لجركوذي مبحيان مبحيان مبراعين وكهرين ولئن قوتلوا هدي للا ديررنا او للا دغالما لا ينصرونهم غرغاري مايان غرغار وما سمين هذلكاس وهذا افك اي كيرادن او كذب اهويان ولئن نصروهم هدي او غرغاري لهايين او اي اسكو داي لهايين اني او غرغاران لا يولنا ويجيدن لهايين او يجيدن لهايين الادبار دبريده اي جيدن لهايين دبدي جيدن لهايين وعرر لهايين ثم markay cararaana la yunsaruna looma gargaareen oo ahad ilaahi xaqiisi cadaabkiisa uga gargaareyso muslimiinta ka dafcisaahi lama arkeen weeyaan ma jirabu ilaahi ilaahi subhanahu wa ta'ala marka aayadahan labadan aayadood waxay ka waramaysaa hadalkii munaafiqiinta ay yahuuda ku yiraahdeen bani nadiir abdullah ibn ubay iyo jamaacadiisi ay ku yiraahdeen markay fariinta u direen bani nadiir oo nabiga uu xisaarka geliyay ayaa waxay yiraahdeen marna ha isdhiibina magaaladana ha ka bixina haddii marka ay dhacdo in la idin saaro annagana madiina joogi mayno waa idin dabagelaynaa meel alla meeshaad aadaan baanu idinla aadaynaa haddayse dagaal idinla galaan annagaa idiin gargaarayno maadaama madiina isla deganayn dee ilaahayna subxaana wa tacaala walaalow ka dhigay oo xagga kufriga walaalo ku yihiin xagga kufriga gaalnimada la munaafiqiinta kufri baatin ay wataan daahirkan islaam iska dhigan marka kaas weeye maadaama aan walaalihiin nahay waanu idiin gargaaraynaa hadalkaas ayay yidhaahdeen weeye marka inay been tahay buu rabbi noo sheego wuxuu yidhi markii haddii la saaro kuwa baxaya ma aha wa ficlan hadalka ilaahay baa run noqday ma aynan raacin yahuuddii waa kuwii qaarna shaam aaday qaarna ay joogeen meesha la yidhahdo khaybar ay aadeen madiinana ay ka tageen cid munaafiqiintii ka mida oo raacday oo la baxday lama arko weeyaan dagaalka intay ku jireen lix iyo labaatan cashaba xisaar lagu hayay oo la hareereeyey hal ninoo munaafiqiinta ka mida oo u soo gurmaday lama hayo markay ka quusteen way markay isdhiibayaan oo ay maaragtay inay guuraan ay aqbalayaan weeyaan marka arrintaas waa kadib wey laakiin allah wuxuu leeyahay hadday xataa isku dayi lahaayeen ma guulaysteena ayagana waa la layn lahaa weeyaan alam tara ma aragtaa nabiyulaahi muxamadow ila aladiina kuwii naafaquu munaafiqoobay oo munaafiqiinta ahaa yaquuluuna ay odhanayaan liikhwaanihim walaalahoodii aladiina walaalahoodii kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi yahuuddii bani nadiir ka mida ay ku yidhaahdeen marka munaafiqiintu waa walaalahood yuhuudda ayay walaalo la yihiin xagga diinkood yani kufrigooda noociisa haba iskhilaafsanaada hadduu rabee xagga kufriga ayaa walaaleeyey oo walaalo ay ku yihiin wey maxay ku yidhaahdeen lain ukhrijtum haddii laydin saaro madiino laydinka bixiyo lanakhrujanna waanu baxaynaa oo baxaynaa macakum idinka la jirkiina walaa nutiicu aqbali mayno oo ateeci mayno qof aan warkiisa yeelayno fiikum ay fii sha'nikum axadan qofna aan yani aan warkiisa ateecayno abadan ma jiro weeyaan walaa nutiicu ateeci mayno fiikum ay fii sha'nikum idinka xaalkiinna axadan qofna ateeci mayno qofka abadan weligii cid aan warkeeda yeelayno ha raacina ka hara oo ha la bixina aan ka yeelayno lama arkee waanu idin raacaynaa wey wain quutiltum haddii laydinla diriroo laydinla dagaalamana lanasurannakum aan idiin gargaaraynaa oon idiin gargaaraynaa annagaa idiin gargaarayna bay yidhi cadowgiina idinkaga gargaarayna waa been wey wallaahu allah yashhadu wuxuu markhaati ka yahay inahum ayagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya inay yihiin hadalka ay leeyihiin yani lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum wain quutiltum lanansurannakum waa kadib wey ilaahayna waa ogyahay subxaanau watacaala lain ukhrijuu haddii la saaro laa yukhrijuuna ma baxaan macahum ayaga la jirkooda maba raacin hal ninoo munaafiqoo raacay ma jiro walain quutiluu haddii lala dirirana oo lala dagaalami lahaa laa yansuruunahum uma gargaareen nin usoo gurmaday oo usoo gargaaray yahuudii oo munaafiqiinta ka mid ihi ma jiro weeyaan walain nasaruuhum hadday u gargaari lahaayeen oo isku dayi lahaayeen inay u gargaaraan layuwallunna way jeedin lahaayeen aladbaara dhabarrada ayay jeedin lahaayeen bimacnaa waa baqan lahaayeenoo dabaday jeedin lahaayeen weeyaan saasay samayn lahaayeen uma markay jabaan oo laga adkaaday cararaanna laa yunsaruuna looma gargaareen xag alla loogama gargaareen weeyaan ilaahay xaggiisa cid uga gargaari karto ma ay jirteen weeyaan laantum ashaddu rahbatan fii suduurihim min allaahi laantum idinka ayaa ashaddu rahbatan ashaddu darnaasho badan rahbatan cabsida xaggeeda xagga cabsida idinkaa ku darnaasho badan fii suduurihim yuhuudda laabahooda min allahi ilahay idinkaa kaga darnaasho badan sida idinka idinkaga baqaan allah ogama baqaan sababtuna waa maxay daalika arrinkaas oo in idinka cabsidiinnu ay ku weynaato tan allana ay ku yaraata ihi haabitun arrin suga wey biannahum bisababi annahum iyaguba qowmun dad ay yihiin dadkoo laa yafqahuuna aan waxay fahmayaan la arag shay-an min alfiqhi aan lahayn shay fiqhiya aan lahayn leanna hadday fiqhi leeyihiin cabsida allay ka hormarin lahaayeenoo ka hormarin lahaa cabsida bani aadamka weeyaan marka laantum ashaddu rahbatan fii suduurihim damiirka fii suduurihim ku jiraahi hadda waxaan u celinnay yuhuuda waxaa kaloo loo celin karaa munaafiqiinta oo la yidhaahdo laantum idinka ashaddu darnaasho badan rahbatan xagga cabsida fii suduurihim munaafiqiinta laabahooda idinka muminiinta ah ayaa ku cabsi badan min allahi ilahay baad kaga cabsi badantihiin wey yacni sida idinka idinkaga baqaan allah ogama baqaan munaafiqiinta laftooda waa loo celiya maxaa yeelay munaafiqiintii yani cabsi darteed ay nebiga iyo asxaabtiisa muminiinta ay ka baqayaan ayay ayagoo kufaar ah ay islaamkii afka ka daahirsadeen allahay been u sheegayeen qalbigii been uga sheegayeen dadkiina run bay rabaan inay u sheegaan maxaa yeele dadka quluubta kaba warqabaan weeyaan qalbiga ilaahay ogaana been bay u sheegayaan weeyaan marka labada macnaba waa lagu fasiraa weeyaan rahbatantaana tamiiznimo uma ku nasbinayna la antum idinka ashaddu adeeg badan darnaasho badan rahbatan xagga cabsida fii suduurihim munaafiqiinta ama yuhuuda laabahooda dhexdooda min allahi ilahay idinka kaga cabsi badan weeyaan idinka ayay idinka baqaan si aysan iday allah uga baqinba idinkaga cabsadaan weeyaan dalika arrinkaasna inay idinka idinka baqaan oo cabsidiinu ay ku weynaato waxa weeye haabitun arrin sugan wa waaqicun arrin dhacay wey biannahum bisababi annahum ayaguba qowmun dad inay yihiin dadkoo laa yafqahuuna aan wax fiqhiya lahayn yacni hadday fiqhi ahaan ay lahaan lahaayeen allah inuu maaragtay xaqa rahba cabsida dhabta inuu leeyahay ayay ogaan lahaayeen wey ومد الله في سورة النساء كل يوكل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية مركا arintaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala wasfigoodoo noo sheegay ama yuhuudda ha noqdeen ama munaafiqiintana ha lagu rido weli siyaaqa laakiin yuhuuddoo ku socdaa weeyaan laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasanatin ow min waraa'i judur laa yuqaatiluunakum idinla dagaalami maayaan waa yuhuuddii weeye جميعا حال كونكم جميعا إذنكم مجتمعين دمانتين حال كونهم مجتمعين ده أيها كحالين لا يقاتلونكم إذن لا دقالمي مايان أو إذن لما دقالمي كران دتك مؤمنين تأهايو يهودي جميعا أيها دن أو مجتمعين إذن لما درر كران أيها دمانتو إذن لما دقالمي كران إلا في قرن يعني مبارزة مثلا إن كرامه idima soo banbixi karaan baa loo jeeda inta idiin soo banbaxaan idinka hor yimaadaan kugulama dagaalami karaan ilaa fii quran magaalooyin dhexdood inay ku sugan yihiin mooye magaalooyinkaasoo muxasanatin la ilaaliyayo lagu ilaaliyey bidduuri wduruubi wlxusuuni yacni guryo iyo derbiyaal iyo dhufaysyo lagu ilaaliye mooye si kale idinkulama dagaalami karaan waa inay maaragtay dhufayska gadaal ay ka maraan ow min waraa'i judur ow amase min waraa'i judurin gidaaro iyo derbiyaal gadaashood inay idinkala dagaalamaan mooye si toosa idinkulama dagaalami karaan weya miyaysan dagaal garanaynin dadkani may dagaalka way yaqaanaa ba'suhum dagaalkooda iyo baaskoodu oo baynahum ayaga dhexdooda ahaaday shadiidun mid daran wey marka ayagu dagaalamayaan say mubaarasa u sameeyaan isku u dagaalamayaan ma malayn kartid say isku nacab yihiin say isku khilaafsan yihiin yacni ma malayn kartid weeyaan dagaalka way yaqaanaa laakiin ayagoo garanayo haddana rucdigii ilaahay uu ku riday oo nabilaahi maxamed iyo maarata uu rabbi ku ayiday nabilaahi maxamed ilaahay uu ku ayiday ayaynan ula hor imaan karaynin mu'miniinta aysan ula dagaalami karaynin weeyaan taxsabuhum waxaad u malayni qofkan lala hadlayo jamiican kuwa wada jiro inay yihiin kuwa dhan oo wada jiro oo meel u wada jeedo inay yihiin ayaad u malaynaysaa wa quluubuhum walxaalu quluubuhum laabtooduna shataa mid kala tagsan ay tahay yacni markaad daahirka ka fiiriso yuhuudii waxaad mooddaa dad midaysan oo talo waaxida leh yacni baad moodaa laakiin markii gudahooda quluubtooda la eego allihii quluubta yaqaanan garanayana uu ka hadlayo quluubtooda waa kala tagsan tahay mid mid waafaqsan kuma jira weeyaan daalika arrinkaas in ay idinla dagaalami dagaalkiinna aysan awoodi karaynin in ay maaragtay quluubtooda mid kala tagsan ay tahay daahirkan ay u egyihiin dad wada jiraay haabitun arrin sugan weeyaan biannahum bisababi annahum ayaguba qowmun dad ay yihiin laa yacqiluuna aan waxba garanaynin aan caqli lahayn maxaa yeele hadday caqli leeyihiin yani waxay garan lahaayeen xaqa markaasay xaqana raaci lahaayeen iyo ahalkiisay raaci lahaayeen weeyaan laa yuqaatiluunakum jamiican ila fii quran muxasanatin ow min waraa'i judur muxasanatin hadda waxaa loo jeedaa waa magaalo la ilaaliyeyo dhufaysyaal iyo guryo waaweyn lagu ilaaliyey guryaha dhexdooda idinkala soo dagaalamayaan wax ka soo tuurtuurayaan laakiin mubaarada ma samayn karaan aw min waraa'i judurin yani qira'at ljumhuura biljamci la akhriya judur bay akhrisaa waa jamcu jidaarin jidaar ayaa judur lagu jamciya laakiin ibnu kaiir iyo abu camar waxay akhriyaan aw min waraa'i jidaarin ayay akhriyaan oo mufrad bay ka dhigaan weyaan hal xab fardi ahaanay ka dhigaan marka gidaar gadaashii unbay idin kala dagaalami karaan saasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala laakiin idinkama hor imaan karaan dagaal idinkagama hor imaan karaan weya marka labaad ilaahay wuxuu ku sheegay waxaad moodaa dad wada jira inay yihiin laakiin qalbigoodu waa kala tagsan yahay walidaalika sudiyi markuu aayaddaa fasirayo wuxuu leeyahay almuraadu ikhtilaafu quluubihim xataa laa yattafiquu calaa amrin waaxidin waxaa loo jeedaa qalbigooda iskhilaafsan ilaa ay hal arrin xataa ku heshiin waayaan saasay maarata xaalkooda uu yahay wey marka daahirka inay dad wada jira yihiin ayaad u malayn laakiin waa iskhilaafsan yihiin walidaalika abu qataada wuxuu dhihi jiray taxsabuhum jamiica inay wada jiraan baad u malaynaysaa ay mujtamiciina calaa amrin wara'yin dad ra'yi iyo arin ku kulansan inay yihiin ayaad u malayna wa quluubuhum shataa mutafariqa laabahooduna mid kala tagsan ay tahay markaasuu wuxuu yidhi qataada hadalka asagoo sii wato fa ahlu lbaili mukhtalifatun aaraa'uhum mukhtalifatun shahaadatuhum mukhtalifatun ahwaa'uhum wamujtamicuuna fii cadaawati ahli lxaqi buu yidhi dadka ahlubaailka sifadaa lagu yaqaana mar dadka aanan xaqa wadanin waxa weeye waxba kuma heshiiyaan oo iskhilaafsan yihiin ra'yigoodaa kala tagsan buu yidhi shahaadaadkooda iyo markhaati kacoodaa kala tagsan hawadoodabaa kala tagsanoo way iskhilaafsan yihiin laakiin hal miday ku midaysan yihiin halka miday ku midaysan yihiin waa maxay fii cadaawati ahli lxaqi dadka ahluxaqa inay la dagaalamaan oy cadaawaystaan waa ku mid weeye alyahuudu wanasaara intaasoo khilaafa ka dhexeeya yuhuudda dhexdeeda intaas iskhilaafsan oo itijaahaad kala duwan leeyihiin nasaara intaasoo ikhtilaafa aya dhexdeeda ku jiro oo ay firaqaho ayagu isnacab wamaca daalika yani markay muslimiintu ay noqoto alkufru milla waaxidaa la yidhaahdaa muslim markuu noqdo waxaas milooyinka iyo diimaha kala tagsan miday noqonayaan yani mid qofka muslimkaabay mid u yihiin wey marka kufrigu waa diin waaxida weeyaan wakadalika dadka ahlulahwaaga ahlubidaca ee dadka muslimiinta ka mid ahna ayagoo intaasoo firqa ah oo nabigeenna uu sheegay labaiyo toddobaatan firqadood inay yihiin ahlu baatilka oo muslimiinta ka mid ihi markii ayaga dhexdooda la fiiriyo waa mid mid jecel ma laha laakiin markay ahlu sunnaha noqoto waa ka soo horjeeda miday u yihiin yani saasoo kale cadaawadooda mid bay u yihiin weyaan marka wahaakada hadalka uu qataada sheegayo waa kaasoo kale weyaan laa yuqaatiluunakum idinlama dagaalami karaan jamiican ayagoo wada jiro mubaarasa intay sameeyaan idinku hor yimaadaan idinlama diriri karaan ilaa fii quran qaryooyin dhexdood inay idinkala dagaalamaan mooye qaryooyinkaasoo muxasanatin la ilaaliyey oo dhufaysye iyo guryo waaweyn iyo lagu ilaaliyey mooye aw min waraa'i judurin gidaaro maarata iyo derbiyo gadaashooda mooye meel kale idinkalmasi kale idinlama dagaalami karaan ba'suhum dagaalkooda oo baynahum dhexdooda ahaaday shadiidun mid daran wey markay ayagu isdilayaan waa niman dagaalka yaqaan laakiin idinka muwaajaha idinkuma samayn karaan wey taxsabuhum waxaad u malayni daahirkooda markaa fiiriso jamiican inay yihiin kuwo wada jiro wa quluubuhum ayadoo laabahoodinu shataa mid kala tagsan ay tahay iskhilaafsan yihiin daalika arrinkaasi haabitun mid sugan wey inay dhaqanka yuhuuddu sidaa yahay muminiinta ee rucbi iyo argagax darteed aysan uga hortagi karaynin dagaalka dhexdoodana uu mid daran yahay ayaguna daahirka inuu maarata dad iswaafaqsan loo maleeyo laakiin xagga qalbiga ay ku kala tagsan yihiin haabitun arin sugan wey biannahum bisababi annahum iyaguba qowmun dad inay yihiin dadka oo laa yacqiluuna aan waxba garanaynin hadday caqli lahaan lahaayeen xaqa iyo ahalkiisa bay u nusreen lahaayeen ay qaadan lahaayeen wallah subxaana wa tacala aclam